Wasaaradda Caafimaadka Puntland ayaa soo qabanqaabisay munaasabad ku saabsaneyd xuska Maalinta Caalamiga ah ee Ka Hortagga iyo Wacyigelinta Kansarka oo dhibaato weyn dunida ku haya. Munaasabaddan oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland iyo dad khibrad u leh xanuunkan ayaa laga jeediyay hadallo wacyigelin ah iyo warbixinno ku saabsan xaaladda cudurka kansarka ee dalka. Shucayb Axmed Maxamed oo ah madaxqeybedka Cudurrada aan faafin ee wasaaradda caafimaadka Puntland ayaa ugu horeyn munaasabaddan ka hadlay.
markaan ka hadalno kansarku aad buu usoo badanayaa Eh, hadda survey online aan ku baahinay social media Eh, weli xogtaasi ma dhammaan laakiin eh, noocyo badan oo kansarada ka mida sida eh, borostatka iyo mataqaanaa iyo dhuunto kaleba ugu badan Kans- dadku eh, waxyaalaha ay soo gudbinayaan leeyihiin kansarka noocaas ugu badan Eh, weli waan rajaynaynaa oo dhaatada iyo saturation point ma gaarin Eh, waan rajaynaynaa inay mataqaanaa eh, maadaama puntland aan ugu talagalnay in xogta soo buuxiso eh, in mataqaanaa eh, meeshii laga rabay ama sambalka intii laga rabay inay gaadho insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay eh, miro eh, mataqaanaa dhaxalgal ay ka soo baxaan dhanka kalena qaar ka mid a mas'uuliyiintii ka qayb galay kulanka ayaa waxa ay ka hadleen kansarka iyo dhibaatooyinkiisa.
kansarku waa sabab badan yahay sababo badan baa keena isku jira oo ay ka mid yihiin xagga infectionka oo kaleeto ee cudurrada viruska iyo bacteria labadaba waa keeni karaan Ee, waxaa kaloo keeni karaa xagga ee, dietka cuntada maaragtay oo aan dheeli tirnayn siiba cuntooyinkan la warshadeeyey oo warshadaha ka soo baxay oo ku badan sokorta iyo dufanka aan caafimaadka ahayn oo la- oo- oo weheshada lifestyleka qofka ee, shaqa- ee, fadhiga badan ama aan dhaqdhaqaaqa badan keen- waxay keeni karaa kansar aanan ka wada hadalno een, qaababka ee, looga hor imaan karo ee, kansarka preventive measureska iyo nolosheena sidaan ooga bedeli lahayn een, si uusan cudurkanitu uusan u faafin ama reer- ee, familigeena iyo bulshadeena uusan ee, ku dhicin ugu dambeyn agaasimaha waxda qorsheynta ee wasaaradda caafimaadka ahna kusimaha agaasimaha guud ayaa dhankiisa waxa uu munaasabadan ka warbixiyey Ee, maalinta kansarka adduunka oo runtii ah maalin la wada xuso adduunka dhan looga wada xuso Ee, muhiimadda ugu weyn ee loo xusaayana ay tahay dabcan sida ummadda ee, so- ee, maaragtay adduunka iyo gaar ahaan kuwa soomaaliyeedba la rabo in maaragtay lagu baraarujiyo halista ee, cudurkan Ee, dabcan sidoo kale laga wacyigeliyo ee, loo sharaxo maxaa la yidhaahdaa sababaha iyo iyo iyo iyo dhibaatooyinka ugu waaweyn iyo dhimashada iyo khatarta uu uu maaragtay eh, bulshada u leeyahay waxaan ognahay in sanadkii in ka badan ama in wax yar ka yar toban milyan u dhintaan adduunka xanuunka kansarka ayaa ka mid a cudurrada aan faafin ee dhibaatada xooggan ku haya caalamka waxaana la aaminsan yahay in dalka soomaaliya uu ku badan yahay cudurkaas oo bulshadu aanay ku baraarugsanayn